baahda warbaahinta iyo kalada ay madaxtooyada warfaafinta soomaaliya iyo weliba beesi oo ka idaan diirsiyeena ku dhowaad boqol iyaal aqoone oo ku amudeen wariyaal soomaaliyeed agaasimyaalka bahda warbaahinta oo muujiya sidii onku goonta garab istaaga iyaalkii oo ku amudeen ilaa in hariisa wariyaalka soomaaliyeed yaa adkay muhiimadda awyowka iyaalkan marka ciidda la gaaro carruurtii labis weyda ciyaalkii deriskoodu dhar cusayba wataanna ku ciyaarta hortooda caqligooduna gaarin ciddiinnaan waxba haysane samra waa calafkiina waalidkay ku cawdaan calooshay ka gubtaan midkii caadil waxsiiyow deriskiyo cashiirada la kurbaysan carruurta caawiyo ubadkoodu halla ciido ku waaga waa nasiib darro cadow aan ku dhaafayn oo intaan agoon ka dhigay inaad maanta haddii alla kuurooyaa waray rabaan sheegto middaas waa iska wacyigelinaynaa waxaan u mahad celinaynaa madaxtooyada soomaaliya madaxweynaha tiimka saxaafadda u qaabilsan oo agaasimihii haddii alla kuuroon yahay warfaafinta madaxtooyada uu nala joogo aad ayaan ugu mahad celinaynaa sababtoo ah waxaan ognahay maanta dagaalka ay ku jiraan iyo mashquulka haya haddii alla kuuroon inay haddana soo xasuustaan agoontii saxaafadda sidii la arki jira sanad walba ciidda haddii alla kuuroya ka bixin jireen sanadkan waa soo xasuusanayaan ismaba aanaan lahayn laakiin aad ayaan uga mahad celinaynaa haddii alla kuuroya intii ku dadaashay intii haddii alla kuuroya suurto gelisay intaasoo dhan waa u mahad celinaynaa runtii yayna meel isla joogin yaana isxariirin laakiin markuu qof wax gaaro qof kastaa meesha uu joogo ka soo cararaa uu ka soo damqadaa isku xirnaantaas waa waxa keliya naga celi kara hadday tahay ka walaalkeen dila shabaab khawaarijta ah waxaan aad ugu faraxsannahay inaannu bal ugu yaraan inaan aragno saaxiibadeennii tegey ee dhintay ubadkii ay ka tageen inkastoo wakhtigu celiiri iska yahayoo in intan in ka badan in lala kulmo ama la arko ama lala sheekaysto ay ku ficnaan lahayd waxaan leeyahay iyagana waxaan leeyahay ilaahay samir iyo imaan ha idinka siiyo maantoo ah maalmihii mid ka mida maalmaha ugu dambeeya bisha ramadaan inaan wakhti la qaadannana waxaan leenahay waa waxun ugu yaraan aan isku samirsiinayno agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya maxamed aadan maxamed oo dhinishay ku hadalay goobtan beese laga qeybiya iyaalkan aqoontee yee sheegay in laku wada shaqeeya garab istaag iyaalkan hal qof markii laga reebo oo hal aabe markii laga reebo inta kaleeto waxaa dilay oo ay ku baxeen gacan khawarij sideednaba waan wada ognahay warbaahinta waxaa la dhahaa awoodda afraad mise awoodda shanaad oo dowladda ama dowladnimada ay leedahay waaye waxay kor joogteeyaan maaragtay siyaasadda waxay ka shaqeeyaan wacyidhiska iyo aqoonsiinta bulshada waxay ka shaqeeyaan wax walba oo dadka dan u ah inay markaas ku hogaamiyaan oo ku hagaajiyaan saxaafadda ama saxaafadda madaxa bannaan waxay ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ama codadkii oo ugu horreeyey oo diiday maaragtay nimanka argagixisada ee khawaarijta ah inay waddankan saameyn ku yeeshaan inay qabsadaan inay maaragtay warbaahintiisa iclaamkiisa jiheeyaan dadki diiday oo ka hor yimid oo nabadda iyo dowladnimada u hiliyey ayay ahaayeen dadkaa dhintayna waxay ku baxeen halgankaasay ku baxeen maanta waxaa muhiim ah in aan xusuusnaanno halgankii ay raggaas iyo gabdhahaas ku baxeen oo maanta wiilal kale iyo gabdho kale oo soomaaliyeed